boqolaal qof oo soomaali ah ayaa lagu xidhxidhay dalka zambiya shalay ayay ciidamada booliiska dalkaasi bilaabeen inay dadkan soo xidhxidhaan haddaba sababta dadkan loo soo xidhay ayaa falastiin axmed yimaan waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee zambiya maxamuud maxamed xasan hiiraan
shalay markii la tukaday salaadii jimcaha oo laga soo baxay ayaa magaalada labaad ee waddankan zambiya oo la yidhaahdo indhola waxaa ka dhacay in ciidamada ammaanka oo waddankan oo muxuu ahayta ciidamada booliiska iyo kuwa laanta socdaalka ka socda ay yimaadeen meel masaajida ah oo muxuu ahayta salaada lagu tukaday iyo xaafadaas oo ah xaafad soomaalidu ay degto in dad badan oo boqolaal qof gaaraya baabuur shabaqlayaala inta loola yimi lagu guray iyagoo aan waxba la weydiin kadibna la geeyey meel kubadda lagu ciyaaro oo halkaa lagu xareeyey intaa markiina soo gaadhay anugu waxaan deganahay magaalada caasimadda ah ee lusaaka dowladdii waan la xiriirnay qolada socdaalkana waan la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudahana waa la xiriirnay marka maxay kuu sheegeen maxay kuu sheegeen in ay tahay sababta ay dadka u xirxiraan wallaahi wax sababa ma aysan sheegin annaguna waxaan ka duulaynay in dadka soomaalida ah aan sidaas loola dhaqmin iyagoo oo warqadahoodina ay wataan waddankana ay sifa sharciga ku joogaan iyagana si gooniya aan loo ugaarsan karin maadaama si gooniya loo aruuriyay dadka la qaaday oo dhanna ay soomaali ahaayeen markiiba way ka jawaabeen waxay markiiba naga ballan qaadeen inay dadka soomaalida ah ay sii daynayaan saacada kadibna dadkii dukumentiyada saxdaa haystay oo dhan waa la sii daayey wax yaroo meesha ku haray maahan marka soomaalida meesha degan ee la xirxiray sida hadda aad sheegaysid waa dad nuucee ah ma dad shaqaysta mise waa dad inay sii socdaalaan meesha u jooga dadka maanta shalay la xirxiray waxa weeye dadkii waddanka deganaa kambaniyada ku lahaa ka shaqaysanayay ka xoogsanayay wax socdaal ah oo meeshaa joogay ma jirin marka waa dadkii waddanka deganaa oo hantida iyo shaqada intaba ku haysta zambiya marka sawir naga sii soomaalida joogtahay waa dad sidee ah maxayse ka qabtaan sideese loo soo dhoweyn jira markii hore aad baa umahadsan tahay dadka soomaalida ah oo waddankan ku nool zambiya waxaa la sheegaa inay degan yihiin hadda in ka badan lixdan sano ilaa waktigaas ilaa hadda soomaalidu sumaacad fiican bay ku leeyihiin oo way ka shaqaystaan haddaad muxuu ahayte fiirisid dhinaca gaadiidka oo transportationka oo kale soomaalidu iyaga ugu badan oo muxuu ahayte dadka ajnabiga ah oo ku nool dadka ugu badan bay ka mid yihiin kambaniyo waaweyn oo warshada ah bay ku leeyihiin batrol stationna waaweyn bay ku leeyihiin marka dadka soomaalida ah guud ahaan waddankan aad baa looga tixgeliyaa waa dad muxuu ahayte firfircoon oo shaqaysta mararka qaarkoodna hadday halkan waddankan wax ka dhacaan oo kale soomaalidu gacan bay ka geysataa oo muxuu ahayta way caawisaa marka dadka soomaalida ah runtii sawirkoodu waxa uu kusoo koobi karaa inay yihiin dad muxuu ahayta xoogsatada ah oo waddankaana degan hantina kule muddo fara badanna deganaa marka hadda maxaa idiin suura gala marka laga rabay in qaarna lasoo daayo dadki qaarna weli ay xiran yihiin waxaa noo suuroobeeyey waad garan kadhaa dad boqolaal qof ah oo la aruuriyey oo meel la isugu geeyey oo la rabay in la xiro in aan ku guulaysanay in dadkii dukumentiyadooda haystay oo dhan la soo daayey boqolaal qof afar boqol iyo iyo ka badan baa la qabtay dad ah waxaana hadda meeshii ku haray dad kontameeye ah oo waktigii uu ka dhacay qaarkood waxaan rajaynayaa maalmaha soo socdaa in lasoo daayo haddii rabbi idmo waana kana hari mayno insha allah arrintan si aysan mar dambe udhicinna waa kala hadli doonaa dowladda waddanka zambiya inkastoo dowladdu ay dowlad cusub tahay laakiin maantay hadalkii aan la hadalnay iyo iyo muxuu ahayte waana kala sii hadli doonaa insha allah aad aad iyo aad baan waxaan uga rajaynaynaa inay muxuu ahayte wax fiican ka qabtaan
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka zambiya maxamuud maxamed xasan hiiraan oo u warramayay falastiin axmed iimaan